wakhtiga iyo waayaha adag ee ka jira dunida ayaa macallin u noqda nolo kasta oo dunida guudkeeda saaran taas oo qofka bara sida loola daalaadhaco nolosha maareynteeda dalkan soomaaliya oo muddo dheer ay ka jireen dhibaatooyin isdaba joog ah ayaa bulshada soomaaliyeed ku kaliftay in qof weliba uu u jihaysto halka uu isleeyahay waad ka maareyn kartaa noloshaada haweenka soomaaliyeed ayaa muddadaas dheer udub dhexaad u ahaa badbaadinta iyo samata bixinta bulshada soomaaliyeed kuwaas oo dadaal dheer geliyey u istaagidda shacabka magaalada kismaayo waxaa ku nool haween badan oo xoogsato ah kana shaqeeyo shaqooyin kala duwan haddaba qaar ka mid a haweenka ka shaqeeya goobaha laga qodo dhagxaanta iyo jayga ayaa ka warbixiyey duruufaha adag oo ay ku shaqeeyaan waaxadii waxaan aan imaanaa ilmaha duqsiileeda ilaa ani oo aan sokol hagaajiyo saddex sac yaa anta imaanaa toban iyo koob sac yaa antaan ka baxayaa antaan hergelaaya antaan joogaa oraxdan dhagaxan ani antaan ku shaqshaqaaya aan joogaaya dhagaxanaan hunguraysanaa ilaahay subxaana watacaala lix caruuraan haastaa oo intaan ku jiraaya lixdaas caruur intaana ku irsaaqaaya ilaahayna igu irsaaqaayo qof xaamile ahyaa ilmina caruurna waxaan qabaa lix aan qabaa oo caruur ee wiilisyaal waqtiganugan soo qoraacna dugsi waqtiga imaana qoraacaan soo siinaan soo foofna saddex saa imaana inta waxaan ka baxna tobani kow sac oo galabnimaan xaroonaa shaqadaana taan e daraadbo oo gabar oo nuugsan e iyo to xaamile aha kor dunte waxaanay ku shaqaysahaayeen alxamdulilah iyukuna meehod in allah urooneeyo sida ay sheegeen waxaa habeenkii yimaada oo ka xada jayga ragga ku shaqaysta gawaarida daabasho dhagaxaanta iyo jayga ee ka shaqeeya dhagax jabinta taasoo niyajab iyo jahawareer u keenta kii baawur watana hadda adi aad baxdo isku gaara waa imaana waa xaabsanaya waan kaa xadaayaaba adoo dhibkan adi adka bixisa iskaa xadaabo haddaba kaaragaan waaysannahay hal kaarag ninkeenaga qaadi mala oga baawurkii qaadi hadda ma oga ilaahay rasuulka yaaba oo aan ku dayna oo xoogaan inaga soo bixiyaa xoogaan ku xamaalsanaa unug xoogaan xalaal ah anta anku xamaalsanaaya